بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى باب الشفعة هذا متكن باب أحكام الشفعة شفعة أحكام تيدي أحكام تاس أي أبابيهي halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa shufcada iyo axkaamta ay iska leedahay shufcada xagga sharciga waxaa loo yaqaanaa waa xaqu tamallukin qahriyun yahbutu lishariiki اlqadiim cala alxaadisi fii maa malaka biciwadin kaasa waxaa la yidhaahaa shufco shufcadu xaqu tamallukin waa xaq milkin ah xaqaasoo qahriyun ee qasab loo nisbeeyey waa xaq sharcigu uu kuu siiyey adigoon qofna ka idan qaadan inaad si khasaba ula wareegi kartid oo si khasaba aada u milkin kartid yahbutu xaqaasi wuxuu u sugnaadaa lishariiki اlqadiim kii qofkan shirkada la ahaa oo horeeyey ayuu xaqaasi u sugnaadaa calى alxaadisi calى ashariiki alxaadis kii shirkada la noqday oo hadda cusbaa ayaa dushiisa xaqaa lagu yeelan fii maa malaka biciwadin wixii uu ku milkiyey ciwad iyo bedel qaadasho ayaa lagala sii wareegi iyadoo rilihiisa iyo fasaxiisa aan midna la sugayni maxaa loola jeedaa marka shufcadan ulajeeddada laga leeyahay waxaa wey tusaale adiga iyo qof kale ayaad waxaad shirko ku ahaydeen boos booskaas waad isla iibsateen shirkaad ku lahaydeen nis iyo nis ayaad u kala lahaydeene ninkii saaxiibka ahaa ayaa niskiisii iibsaday niskiisii ayuu iibsaday oo nin kale oo cusub ayaa meeshii soo degay adiga marka maadaama aad tahay shariik qadiim ninkii hore aad tahay shariigan hadda cusub adigoon idan iyo fasax iyo midna ka qaadan war lacagtii aad ka bixisay hoo igana guur meesha waa qasab idan laga qaadan maayo la baryi maayo ridihiisa iyo ikhtiyaarkiisa midna la fiirin maayo waa xaqu tamallukin qahriyun waa milki qasab oo sharcigu uu xaq kuu siiyey boosaad isla iibsateen qof shirkaad ku ahaydeen booska qofka niskiisii nin kaluu ka iibsaday niskiisii qof kaluu ka iibsaday lacagtii aad u celin waxaad leedahay lacagtaa qaado meeshana iga guur iga tag meesha ma diidi karo sharcigaa wuxuu u siiyey majaal iyo fasax ayaa sharcigu uu siiyey shufcadaas waa xaqu tamallukin qahriy marka sharcigu yacni shufcada waxaa uu jideeyey asbaabu tashriic waxaa ka mid a dafcu darar yacni dhibka oo qofkan shariigii qadiimka ahaa waxaa laga yaabaa qofkan cusub oo meeshii ku soo biiray dabeecadihiisa inaysan iskeenaynin kii hore oo ay isbarteenna niskiisii waa iibsaday kan hadda meesha yimid oo cusubna waxaa dhici karta inay isku dhibtoodaan oo aysan isdabeecad keenaynin sharcigu marka wuxuu majaal iyo fasax u siiyey inuu yidhaaho lacagtii aad ka bixisay qaado meeshana iga tagan marka shufcaa la yidhaha waa xugum ka mid ah axkaamta sharcigu uu jideeyey marka shufcadan waxay ku sugnaan kartaa yacni xaqu hadduu yahay xaquljiwaar hadduusan ahayn wax laysla leeyaho mushtarag lagu yahay uunbay shufcadu gashaa waa boosaskii shirkada lagu ahaa ama haddii booskan adiga aada degan tahay booskii ku dheganaa oo deriskaaga ahaa laakiin adnan boosaska isla lahayn kana booskiisu waa u gooni adigana booskaagu waa kuu gooni haddii sidaa ay tahay oo booskii ninkii deriskaaga ahaa booskii uu iibsaday waa kaa shufcaysanaahay yani meesha iga gur ma jirto taas ma jirto shufcadani waxay geli xuquuq mushtaraka ah yacni boos leesla leeyahay unbay khaas ku tahay laakiin shufcatuljiwaar axaadiis fara badana ku soo aroortay oo shufcatuljiwaar lama ogola shufcatuljiwaar maxaa loola jeedaa derisku isma shufciyeysan karo derisaa tihiin qofkan shirka ma tihidin booskan adiga aada degan tahay booska ku dhegan haddii deriskaagu booskii uu iibsado qasab iga guur lacagtiyaan kuu celin ninka cusuboo booskii la wareegi qasab iga guur lacagtiyaan kuu celine ma dhihi kartid shufcadu waxay gashaa alxuquuqu اlmushtaraka xuquuqda shirkada lagu yahay un bay gashaa laakiin sheekhan la yidhaaho abi xaniifa raximah اllahu tacaala ayaa madhabkiisu wuxuu qabaa shufcaة اljiwaar shufcada hadda imaamu shaafici uu diidan yahay oo derisku uu leeyahay isma shufceesto imaamu shaafici wuxuu qabaa derisku isma shufceesto laakiin abi xaniifa waa ogolya abi xaniifa wuxuu leeyahay shufcadu deriskana waa gashaa waddadan wax xuquuqahoo ay isla leeyihiin aan jirin derisna waa isu keentay bis wax xuquuqa iyo wax boosasahoo ay isla leeyihiin ma jirto derisnimo unbaa isu keentay abi xaniifa wuxuu leeyahay shufcadu derisnimadana waa gashaa laakiin imaamu shaafici iyo a'immada kale waxay leeyihiin shufcatuljiwaar lama ogola laa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii ardin dhul maahane iyo wamaa iladii kii maahane fiihaa ardada dhexdeeda ku sugan oo min albinaa'i dhismo ah walashjaari geeda ah dhismahaas iyo geedahaasoo lishariikihi shaksigan shariigiisa u sugnaaday qofkii shirkada la ahaa u sugnaaday wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala shufca horta xaggee gashaa wuxuu ku yidhi sheekhu laa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii ardin dhul maahane dhar lama kala shufcaysto dhar iyo dukaamo iyo waxaa shufcadu ma lacag iyo shufcadu ma gasho ashufcatu mukhtasaة biاlardi wamaa fiiha min albinaa walashjaar shufcadu waxay khaas ku tahay boosaska iyo wixii boosaska taabic u ah oo raacsan booska maxaa taabic u ah waxaa taabica geedihii ku tallaalnaa geedihii booska ku tallaalnaa waxaa taabicu noqonaya guryihii ka dhisnaa guryihii ka dhisnaana taabici u noqon marka shufcadu dhul iyo iyo dhulka wixii raacsan oo geedihii ka tallaalnaa iyo guryihii ka dhisnaa laa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii ardin dhul maahane yowmaa iladii kii fiiha ardada ku sugan oo min albinaa'i dhismo ah walashjaari geeda ah lishariikihi dhismahaas iyo geedahaasoo lishariikihi shaksigan shariigiisa kii shirkada la ahaa u sugnaaday walaa tahbutu ma sugnaato shufcadu ilaa fii maa shay maahane shaygaasoo mulika huwa shayga la milkiyey bimucaawadatin bedel qaadasho lagu milkiyey maahane walaa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii maa shay maahane shaygaasoo mulika huwa shayga lagu milkiyey bimucaawadatin bedel qaadasho lagu milkiyey wadaalika ka baycin beec iyo wagayrihi beeca kayrkiisii oo kale wuxuu ku leeyahay sheekha shufcada shuruuddeedii weli noo tixi sheekhu iyo axkaamteedee shufca ma gasho ilaa fii maa mulika bimucaawada wixii lagu milkiyey bedel qaadasho bedel qaadasho maxaa loola jeedaa waa beeca iyo wixii lamida qofkan lacagaa laga siiyey yacni qofkii adiga shirkada booska kugula ahaa qof kaluu ku wareejiyey markuu ku wareejinayo waxaa shardiga inuu wax uga bedel qaatay markaad shufcaysanayso inuu wax uga bedel qaatay waa shardi laakiin hadduusan wax uga bedel qaadan ka war booskan qofkii shirkada kugula ahaa qof kaluuba hibo u siiy waa ku sadaqaysta ma ka shufcaysanay maya shufca ma jirto markaas yani qofka waxaa shardi ah markaad ka shufcaysanayso waa in wax looga bedel qaatay ninka shariika ah mucaawada waa inay jirto kalbayci wagayrihi beec iyo kayrkiis oo kale oo kayrkaas waxaa soo gelaya alhibatu daati اlciwad alhibatu daat اlciwad waa hibo lacag laakiin looga qaatay hibo daat اlciwad a la yidhaha tushbihu اlbeyc beycay shabahdaan waa hibo qofka lacag looga qaatay walaa yu'khadu lama qaado xataa yanqadica walaa yu'khadu almamluuk midkii la milkinayey waa shaygii la shufcaysanaye shaygii la milkiyeoo la shufcaysanayey lama qaado xataa yanqadica khiyaaru lbaa'ici qofkii baa'ica ahayoo wax iska gaday khiyaarkiisu ilaa uu ka go-ayo lama qaadanayo shaygii yani masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye qofkii booskan shirkada kugula ahaa waa baa'ici oo qismigiisa iska iibiyey ilaa khiyaarkiisa uu ka dhammaado lalama wareegi kartid oo ma dhihi kartid waa kaa shufcaysanaahe isii oo khiyaarka maxaa loola jeedaa khiyaarka ti aanu soo qaadanayo qofkii booskan shirkada kugula ahaa ninkii ka iibsaday khiyaaray isi siiyeen ila khiyaar waa la isi sii kari aan soo marnay war markaad rabtana beeca ka laabo anna markaan rabaan beeca ka laabana khiyaarkaasaa marka baayici la siiyey baayici marka khiyaarkiisu ilaa uu ka dhammaado ma shufciisan kartid shufcada xaq uma lihid ilaa khiyaarkii inta uu socdo shaygii milkigiisu mataama milkigiisu taam ma ahan khiyaarkii markuu dhammaado oo qofka baayica ahee shariiga ahee iska iibiyey qeybtan khiyaarkiisi markuu dhammaado markaasaa milkigii sugnaado markaa ka bacdi ka shufcayso ninkan cusub oo meesha soo galay ka shufcayso markaa ka bacdi walaa budda waxaa laga maarmaan ah min lafdi tamalluki milkinta dhawaqeedii waa laga maarmaan markaad shufcaysanayso waa inaad ku dhawaaqdo inaad milkisay oo maxaa ka mid ah wadaalika ka tamallaktu waa milkiyey bishufcati shufcan ku qaatay dhulkan saas waa inaad tidhaahdo niyo kaliya kuma ansaxayso qofkan markaad leedahay lacagtii aada booskan yacni kala baxday ayaan kuu celinaahay iiga guur markaad leedahay waa inaad dhawaqdo inaad hadasho wey maxaad leedahay tamallaktu bishufcati ama waxaad leedahay akhadtu bishufca shufcan kaaga qaatay shufcan kaaga qaatay ayaad leedahay meeshan isaga guur walaa budda waxaa laga maarmaan ah min lafdi tamalluki milkinta dhawaqeedii waa laga maarmaan wadaalika ka tamallaktu waa milkiyey bishufcati shufcan ku milkiyey waa inuu yahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa fii tamaami milkihi milkigiisu si uu u taam noqdo qofkan wax shufcaysanaya waxaa la shardiyaa maca daalika lafdi dhawaqaas aanu soo shardinay oo aanu nidhi waa inuu yidhaaho waa milkiyey ama shufcan kaaga qaatay dhawaqaas micigiisa waxaa loo shardiyaa si milkigii u taam noqdo ridalmushtarii qofkii iibsaday booskan raalli noqoshadiisaa la shardiyaa bidimmatihi dimmati shafiic kii wax shufcaysanayey dimadiisa iyo deyntiisa waa inuu raalli ka noqdo in lam yusallim ahaman oo hadduusan lacagtii dhiibin lacagta hadduusan kaash u bixin ou yidhaaho lacagta igu yeelo waa inuu hadda raalligiisaa la shardina markaa markaa bishardi inuu raalli noqdo masaladan sheekha ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye wayushtaradu maca daalika ay maca daalika lafdi waa ti aanu nidhi waxaa shardiya inuu dhawaqo oo uu yidhaaho tamallaktu bishufcati shufcan ku milkiyey waa inuu yidhaaho intaas waxaa dheeraada shardi kale shardiga kaleo dheeraada wuxuu yahay qofkii wax shufcaysanayey oo dhahaya war lacagtii aan kuu celinaahe meeshan iiga guur dhahayey haddii lacagtii uusan kaash u bixinayn oo uu leeyahay lacagtii ha laygu yeesho waa inuu kani raalli yahay war lacag kugu yeelama hadduu yidhaha sharcigu yacni fasaxuu u siiyey lacag kugu yeelamaayo ama lacagtii isii ama iidaa booska booska saaxiibkaan ka iibsaday shirkada kugula ahaye booska iidaa haddii kale lacagtii gacanta iigusho xaq baa u leeyahy laakiin hadduu yidhaha dime iigu yeelo ridihiisaa la sharday waa inuu raalli ka yahay raalli inuu ka yahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa maca daalika allafdi dhawaqaas micigiisa waxaa la shardin fii tamaami milkihi milkigiisa taamnoqosiisa waxaa loo shardin rida almushtarii qofkii mushtariga ahay oo booskan iibsaday raalli noqoshadiisaa la shardin bidimmatihi dimmati ashafiic ninka wax shufcaysanaya deyntiisa inay qoortiisa lagu yeesho waa inuu deyntiisa raalli ku yahay ow amase hadduusan raalli ku ahayn waxaa milkigiisu ku taam noqon karaahoo la shardin xukmulxaakimi ama xaakimka xukunkiisa ayaa la shardin bishufcati shufcadii uu xukmiyo in lam yusallim ahamana weli lacagtii hadduusan kaashin waa masaa'ilkan o dhan waxaa laga hadli lacagtii kaash uma bixin ow amase waxaa la shardin xukmulxaakimi xaakimka xukunkiisii ayaa la sharday bishufcati shufcadii uu xukumo in lam yusallim ahamana hadduusan lacagtii markaa dhiibin wey labada mas'aleba waxay ka hadlayaan lacagtii hadduusan kaash u bixin tii horena waxay ka hadlaysay lacagtii hadduusan kaash u bixina uu leeyahay war xoogaa lacagtii igu yeelo meeshana iiga guur waxba kugu yeelan maayo waa dhihi kara lacagtii ama jeebka iigu rid ama iidaa booska u dhihi kara ama haddii taa la waayo waxaa la shardinay ku yihi sheekhu qaali inuu u xukumo shufcada oo qaali intuu u tago uu yidhaaho qaali o hadda lacagtii ma hayo ii xukum inaan booskaas xaq u leeyahay inaan shufcaysto oo qof kale uusan meesha iga iman karin ii xukum qaaligu hadduu xukumo oo ninkaasi xaqu u leeyahay booskan inuu shufcaysto uu xukumo wuxuu xaq u yeelanaa marka cid kale oo booskaas soo faragashan karta inaysan jirin isagana waxaa leeyahay lacagtii iska soosho lacagtii iska shoosho ow amase waxaa la shardin haddii labada arrimoodba la waayo tasliimu thamani lacagta u dhiibiddiisii ilayhi ila lmushtari kii mushtariga ahayoo booskan yani shariigii cusbaayo booskan iibsaday lacagta in loo dhiibo ayaa la shartay haddii la waayo dayn igu yeelo haddii la waayo xaakim masalada saddexaadu wax ku milkin karo waxaa weeye lacagtii inuu kaasho hadduu lacagtii kaasho qaali uma baahno markaas xukunkiisa intii aad ka bixisay hoo qasabna iga guur qaalina uma baahno raalli noqoshadiisa uma baahno wax kaloo loo baahay male haddiiba lacagtii kaash uu bixiyo laakiin marka loo baahanayo qaali ama ninkan raalli noqoshadiisa loo baahanayo goormo wey lacagtii uusan haynin lacagtii uusan u kaashin wey lacagtii hadduusan u kaashin ninkani waa in ridihiisaa la shardi ama waxaa la shardi inuu qaali inta u tago uu yidhaaho war booskaa hala ii celiyo lacagtii waa soo waa soo raadine ii xukum shufcada inaan xaq u leeyahay intaa haddii la waayana lacagta waa inuu kaasho hadduu kaash u bixiyo cidna ridihiisa la shardin maayo markaa wayuukhadu waa la qaataa ashiksu nasiibka la shufcaysanayo waa booska qayb ka mid ahe nasiibkaas waa la qaataa bimidli thamani lacagtii laga soo bixiyey mid la mida ayaa lagu qaataa ow qiimatihi qiimati shiksi ama shiksigaas la shufcaysanayo qiimadiisii ayaa lagu qaataa yowma albayci beeca maalintiisiina la qiimeynayo ayaa lagu qaataa halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo qofkan markaan leeyahay booska iiga guur waxbaan kuu celina markaan leeyahay maxaan siinaa qofkan waxaan siinayo maxay yihin wuxuu ku yidhi sheekhu wayu'khadu shiksu nasiibka la shufcaysanayo waa qeybta ninkan lagala wareegaye nasiibkaa waxaa lagu qaataa bimidli thamani lacagtii wax la mida lacagtii wax la mida maxaa loola jeeda yacni fil mihliyu haddii shayga booska laga siiyey uu yahay wax mihli ah ilaa ashyaada waxaan hore usoo qaybinay labay u qaybsamanayaana hore usoo qaadan ashyaada mihli iyo mutaqawil qofkan booska waxa laga siiyey hadday mihli ahaayeen mihligana waan soo xadaynay oo mihliga waxaan ku soo barannay maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza salamu fiihi waa wixii la beego ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay marka ninkan booskii waxa uu kula wareegay oo markii horeba uu ku iibsaday waa shay mihli ah shay mihli muxuu yahay wax la beego uu markii hore kula wareegay maalan qaybtan uu iibsaday wuxuuba ku iibsaday loor sonkora lacag mabuu ku iibsan loor sonkora hadhow maxaad u celinaya adiguna markaad ka shufcaysanaysa miligii miliyaad celinaya ilaa mili soo ma ahay mili aadna u celi loor sonkora si nasiibkiina kala wareeg hadduusan wuxuu mili ahaynna uu booska kala wareegay uu yahay qiimo oo meesha uu ku leeyahy sheekh ow qiimatihi qiimati shiksi shiksigaas qiimadiisaa lagu qaataa yowmal beecna la qiimeynayo maalintii beec uu dhacayay qiimadii uu kula wareegay maalintaas ayaa la qiimayn waxaa weeye sheekhu wuxuu ku leeyahay haddii shaygu mutaqawim ahaa qiimo hadday ahay qiimada maxaa loola jeedaa waa lacag oo kale tan waa lacag oo kale wey hadduu lacag ka siiyey oo qeybtan booska uu ka siiyey tusaale ahaan kun dollar uu ka siiyey kunkii dollar ayaa loo celina markaas kunkii dollar ayaa loo celin wuxuu hadday ahaayeen wax lacaga oo mutaqawim ah oo qiimoobaya hadday ahaayeen wayu'khadu shiksu shiksiga waa la qaataa bimidli thamani lacagta mahalkeediyaa lagu qaataa fil miliyi hadduu shaygu ahaa shay mihli ah ow qiimatiyaa lagu qaataa qiimati shiksi yowmalbeecna la qiimeynayo maalintii isaga laga beecinayey wixii uu joogay waxaasaa lagu siin isagana waidaa waqtigii tasarafa almushtari qofkii wax soo iibsaday hadduu ku tasarufo fi shiksi nasiibkii laga shufcaysanayey hadduu ku tasarufo nuqida tasarufuhu tasarufu lmushtari kii wax soo iibsaday tasarufkiisii waa la burburiyaa tasarufkiisii bilaashuu noqona waa la burburin masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa wey kii mushtariga ahay oo ninkii shirkada adiga kugula ahaa ka iibsaday booska ayaa iska sii gaday intaadan ka shufcaysan intaadan ka shufcaysanba waa ku tasarufay qaybtii uu iibsaday beec iyo wixii la mida ayuu ku tasarufay maxaa la samaynaa nuqida tasarufuhu tasarufu اlmushtari ninkaa mushtariga ahee booska iibsaday tasarufkiisi waa la burburinaa waxba kama jiraan ninkanaa shufco kugu leh ninkanaa shufco kugu leh see booskii u iibsataa laleeyahy beeciisii o dhan wuxuu noqonaa beec manquud ah oo la burinayo oo baatil ah ayuu noqon ow amase ma burinayo hadduu doonee hadduu doono wuxuu samayn karaa akhadahu ay shiks nasiibkii wuxuu ku qaadan karaa bilbayci الthaani beeca labaad ama beeciyuusan waxba burburine ninkan intaan laga shufcaysanoo nin kale asna kasii iibsaday beeca labaad ha ku qaato hadduu rabo waxba yuusan beecii burburine muxuu dhici karaa war adigaan shufco kugu lahay adigiina miska sii iibisay ninkan aad ka iibisaan kasii shufcaysana wuu dhihi karaa waa beeca labaad ninka aad ka sii iibisay beeciisiiyaan ana ku sii qaadana u leeyahy un ka shufciysan taana xaq waa u leeyahay wuxuu kaluu xaq u leeyahay inuu yidhaaho beeca dhanba waxba kama jiraan adaan shufco kugu leeyahay adaan kaa shufcaysana labadaba xaq uu leeyahay wa dalabu shufcati shufcada dalabkeedu cala alfawri degdeg ayuu ahaaday wadaalika ka raddi celintii oo kale bilcaybi shay shaygii ceebta lagu celinayay oo kale sida degdeg in loo celiyo ay shardi u ahayd iyaduna shufcadu waa degdeg wuxuu ku leeyahay sheekha marka aada shufco aada leedahay waxbaan shufcaysan si degdega waa inaad u shufcaysato isla markaad ogaato ninkii saaxiibkaa ahaa oo shirkada kula ahaa markii uu beeciyey qeybtiisii haddaadba ogaatay isla markiiba dalab shufcada oo lacagan kuu celina meesha iga guri waa inaad tira laakiin markaad ogaatay ninkii saaxiibka ah inuu booskii qaybtiisii uu iska iibiyey dad iska daahdaahday ama safar aada iska gashay shufcadii waa kaa burtay adigoo og ayaad safar iska gashay waad iska daahdaaahday magaaladiiba adigoo joogaad iska daahday shufcadii way kaa burtay wa dalabu shufcati shufcada dalabkeedii cala alfawri degdeg ayuu ahaaday wadaalika ka raddi celintii oo kale bilcaybi ceeb shayga lagu radinayay waxaan ku soo qaadannay khiyaarunaqiisa ama khiyaarulceeb waxaan ku soo qaadannay shaygan aada soo iibsatay haddii aada ku ogaato ceeb qadiim ah isla markaad ogaato si degdega ayaa shardigan aad u celiso haddaad daahdana xaqaagii waa dhacay waan soo marnay masalada sidaasay la mid tahay shufcadu falow qasara hadduu gaabiyo waa gabood falay oo iska daahdaahay badala xaquhu shaksigii wax shufcaysanaya xaqiisi waa buri hadduu iska gaabiyo isagii inuu degdegaa la doonayo uusan degdegin xaqiisii wuu buray ilaa an yakuuna lahu shaksiga shufcada qaadanaya cudurun cudurdaar inuu lahaa mahan waa iska daahay waa gaabiyey hadduu iska daahdaahay dee xaqii shufcadu way ka burtay inuu cudurdaar la yimaado mahan cudurdaarka maxaa ka mid a kaan akhara dalaba shufcada dalabkeedii ayuu dib u dhigay lijahlihi wuxuu jaahilka ahaa bianna lahu shufcata wuxuu yidhi waxaan jaahil ka ahaa shufca inay jirtaba maba ogeynba qofkii saaxiibkaa hadduu qaybtii booska ka mida uu iibsado inaan ka shufcaysan karo maba aanan ogeyn ow annahaa cala alfawr ama wuxuu yidhi shufcada waan ogaayey inay degdeg tahay ma ogeyn shufca in diintu qabto waan ogaa laakiin diintu inay tiri degdeg ha loo dalbado shufcada masaladaasaanan ka warqabin ayuu yidhi wa cudira waana loo cudur daaray waa loo cudur daaray maxaa loola jeedaa ay kaana miman yakfaa calayhi daalik wuxuu ka mid yahay dadka masaa'ilkaas ay ka qarsoomi karaan waa qof suurtagalahoo masaladaas oo kale ilaa masalo daqiiqe masalo qarsoon weeye waa qof ay dhici karto masaladaas oo kale inuusan garanaynin oo loo cudur daarayo baabu lqiraadi hada midkani baabu lqiraadi isla beec mushtarkii ayuu u baab yahay hadaa midkani baabu lqiraadi baabu axkaami lqiraadi isla beec mushtarka axkaamtiisii ayuu u baab yahay qiraadka xagga sharciga waxaa loo yaqaanaa qiraad waa caqdu yatadamanu dafca almaal alaati liaakhara liyatajira fiihi waribxu baynahumaa caqdun heshiis weeye yatadamanu kulminaya dafca almaal alaati maalka iman doona in loo dhiibo liaakhara qof kale waa in maalkaaga iyo lacagtaada qof kale aada u dhiibto liyatajira fiihi si uu ganacsi ugu sameeyo maalka waalribxu baynahuma ribxuna markaa iyo faa'iidada laga helayana waa idin dhexaysaa faa'iidadana waad qaybsanaysaa marka qiraadka loojeedada laga leeyahay waxaa weeye qofna wuxuu hayaa muruqii iyo maskaxdii ganacsiga qofna firaaqadaas iyo maskaxda ganacsiga maba yaqaane maalkiiyuu hayaa waa la isku danaysanaa marka ninkan wuxuu leeyahay war anigu muruqaan meeshan ku hayaa iyo maskaxda iyo sida ganacsiga loo sameeyo ayaan aada u aqaanaa laakiin lacag ma haysto kanna wuxuu leeyahy aniga lacagtiiaan kuu haya laakiin ganacsiga hababkiisa waa la iiga fiicanya aan isku danaysanno kan marka maxaa la sameynaya ninkan muruqii iyo maskaxdii haya laakiin maal aan haysan maalkiiyaa gacanta loo geli hadhowna faa'iidadii waxaa loo magacaabi nisbo waxaa leeyahay faa'iidadii soo baxa boqol kiiba konton ayaad leedahay ama waxaad leedahay boqol kiiba toban wa calaa xasab ilitifaaq sharcigu wuxuu xadiday ma jiraan xagga faa'iidadeeda waa sida ay isku waafaqaan mar walbaba oo heshiiska ay u kala qortaan marka qiraadaa la yidhaaho qofna maalkiiyuu hayaa qofna maskax iyo muruquu hayaa labadoodii marka qiraaday samaysanayaan hadhow faa'iido wadaag ayuu qofkani yeelana faa'iido wadaag marka caqdiga noocaas ee mucaamalada noocaasa shuruudda diintu ay u xirtay ayuu sheekhu noo sheegi doona wa huwa qiraadku an yadfaca ilayhi shaksiga xaggiisa waa inuu u dhiibo maalan maal waa inuu u dhiibo liyatajira inuu marka tijaareeyo oo ganacsi uu ku sameeyana uu ugu dhiibo fiihi fi lmaali maalka dhexdiisa inuu ganacsi ku sameeyo waa inuu ugu dhiibo walxaal uu ugu dhiibo alribxu ribaxana faa'iidada mushtarak uu yahay mid la wadaagsanayo wuxuu leeyahay maalkanaan kuu dhiibay kunkan dollaran kuu dhiibay ganacsi noogu samee faa'iidadana waxaad leedahay nisbadii boqol kiiba toban boqol kiiba labaatan boqol kiiba konton calaa xasab ilitifaaq sida mar walbaba ay ku heshiiyaan falaa yajuusu marka ma bannaana qiraadka caqdigan qiraadka kuma bannaana heshiiskan calaa cardin badeeco kuma bannaana kow marka ganacsiga qiraadka heshiiskan la bilaabayo badeeca in lagu bilaabo diintu ma ogola maxaa shardiga waxa qofka gacanta loo gelinayo an yakuuna naqdan lacag caddiina waa inuu noqdo waxa gacanta lagu gelinayo qofku markuu ku leeyahay war anigu war anigu dee maskaxdii iyo muruqii ma hayo laakiin waxbaan kuu dhiibi waxaa ganacsi noogu samee waxa uu kuu dhiibayo lacag caddiina waa inay noqdaan lacag caddiina waa inuu ku lacagta caddiinka wuxuu doono marka qofku waa inuu madax bannaan yahay ama ha geliyo ari ama ha geliyo dhar ama dukaanaha ku furo wixii uu u arko maslaxa uu arko ayuu ku samay bilowga hore waa in lacag gacanta loo geliyo qofka badeeca maya lacag waa in gacanta loo geliyo falaa yajuusu ma bannaana caqdiga qiraadku calaa cardin badeeca kuma bannaana yacni yushtarad an yakuuna naqdan lacag caddiina waa in lagu bilaabo kow walaa calaa maalin maalna kuma bannaana heshiiska qiraadku maalkaasoo majhuulin jaahil ba laga yahay oo wuxuu yahay iyo intuu la egyahaba aan la garanayn caqdiga qiraadka waa inuu yahay caqdi calىa bayinatin wa calىa basiiratin caqdi heshiis cad waa inuu yahay waxa la kala gelaya laakiin haddaad qofka lacag duuduuban u dhiibto war waa imise lacagta aan ganacsiga ku samaynayo ma aqaan iska un ganacsi iska samee ma ku ansaxayo taas lacag duuduubanaad u dhiibto war waxa aan caddayno oo waxa waa la iskula xisaabtamiye aan caddayno maya iska ganacsi iska iska nasiibsanayna maya ma ansaxayo taas waa inaad tidhahdo lacagtan aan kuu dhiibay waa kun dollar waa laba kun oo dollar isagu uu og yahay adiguna aad og tahay qadarka lacagta wax majhuula maya wax majhuula qiraad laguma geli karo mana ansaxayo walaa kowni اlmaali fii yadi اlmaaliki aw cabdihi fi اlcamal walaa kowni اlmaali maalka ahaanshadiisana ma banaana fii yadi اlmaaliki qofkii maalka iska lahaa oo maaliga ahaa gacantiisa inuu maalku ku sugnaado ma bannaano aw cabdihi cabdilmaalik qofkii hantida iska lahaa addoonkiisa addoonkaa gacantiisa inuu maalku ku sugnaadana ma bannaano wakadaa waxaa la mida low sharadda hadduu shardiyana waa la mid mushaarakatahu la wadaaggiiso fi lcamal intaasaa loo soo qadaray fi lcamali wakadaa waxaa la mida low sharadda hadduu shardiyo mushaarakatahu inuu la wadaagayo fi lcamali shaqada inuu la wadaagayo hadduu shardiyana iyaduna waa la midoo ma ansaxayso wuxuu ku leeyahay sheekhu walaa kowni ilmaal fii yaddi lmaalik maxaa loola jeedaa yacni shuruudda heshiiskan qiraadka waxaa ka mid a an yakuuna mustaqilan bitasaruf qofka lacagta aad loo dhiibayo an yakuuna mustaqilan qof madax bannaan waa inuu yahay bitasaruf lacagta gedgedinteeda qof madax bannaan waa inuu yahay maxaa baxay oo la diidaayo walaa kownilmaali maalka ahaanshadiisana ma bannaano fii yaddi lmaalik ninkii hantida iska lahaa gacantiisa in maalka la shardiyo bishardi anaa gacanta ku haynayo hantida oo haddaad gacanta ku haynayso see maalkii tijaaro loogu samayna qofka waa xayiran yahay qofka lacagta loo dhiibayo waxaa shardiga an yakuuna mustaqilan bitasaruf tasarufka waa inuu u madax bannaaya lacagta gacanta ka geli isaga kula xisaabtan hadhow laakiin haddaad tidhaha heshiiskan waa galnay qiraadka faa'iidadiina boqolkiiba konton aad leedahay bishardi hantida inaan gacanta ku hayno ma ansaxayso taas ma ansaxayso aw amase cabdihi cabdilmaalik ama qofkii maaliga ahaa addoonkiisii addoonkaa gacantiisa inuu maalku ahaado eedana ma bannaana ama wuxuu yidhi aniga maalka gacanta kuma haynaye addoonkayga addoonkayga dee addoonkaaga gacantiisa iyo gacantaada waa isku mid ma ansaxayso madax bannaanidii qofkii ganacsiga samaynayey ayaa meesha ka maqan fi lcamali wakadaa waxaa la mida low sharadda hadduu shardiyo mushaarakatahu la wadaagiddiisa filcamali shaqada uu la wadaagayo hadduu shardiyana waa la mid iyaduna heshiisku ma ansaxayo muxuu leeyahay lacagtan waa faa'iido nooga raadi oo ganacsi noogu sameen laakiin bishardi inaan shaqada anugu aan wax ka qabanayo haddaad meel u baxaysid oo yacni ganacsiga safar aada gelaysid bishardi safarka waa kula socona dukaanka markaad wax iibinayso bishardi waa kula taagnaaya shaqo walba bishardi aniga aan gacanta kula jiro shaqo kastood qabanayso wax walba oo xayiraya qofkan lama ogola sharcigu ma ogola qofka waa in la madax banneeyo hadduu yidhaha bishardi inaan shaqada shirka kugula noqon iyaduna caqdigaas muxuu noqonaa caqdi baatil ah laakiin hadduu yidhaha waa ku kaalmaynaa waxba usan shardin ma shardinoo ma dhihin bishardi inaan mar walbaba shaqadii aan gacanta ku hayo oo aan mar walbaba shaqadii aan nasiib iyo qadar ku leeyahay ma dhihina wuxuu yidhi hoogaa mararka qaarna waa ku saacida wixii kaalmo ah yacni lama diidana waa furan yahay laakiin maxaa la diidaa bishardi inuu shardiyo shaqo kasta inuu gacanta kula jiro ninka hantida iska lahaa qofkii wuxuu noqonaa qof xayiran qof xayiran oo dhaqdhaqaaq baan loo ogolayn ayuu noqonaa laakiin wixii saacidaada waa furanta hadduu mararka qaar ninkii hantida iska lahaa dukaankii intuu yimaado la iibiyo walaloodoo reerkii maaragtaa ka soo laabo anaa kuu kaalmayna dukaanka sii iibinayo taasoo kale lama diidana laakiin waxaa caqdiga qiraadka burinaya waxaa weeye inuu shardi ka dhigo shardi inaan shaqadii anigaan aan wax ka qabto walaa calىa hayri tijaarati walaa calىa hayri tijaarati walaa yajuuzu qiraadku kuma bannaana calىa hayri tijaarati ganacsi hayrkiis kuma bannaana qiraadkan wuxuu khaas ku yahay wixii ganacsiga bis shaqooyinka kale ma galo caqdiga qiraadka iyo ribix wadaagga faa'iida wadaaggu ma galo waxyaalaha kale wuxuu galaa ganacsiga bis ayuu galaa maxaa baxay waxyaalahaan la ogolayn wadaalika ka nasji ghaslin dunta samaynteedii oo kale wadaxni xindatin qamadiga shiididiisii oo kale xindadaasoo qamadigaasoo yashtarihaa uu soo iibsanayo waxyaalaha noocaas oo kale ah inuu yidhaaho qiraadaan kula gelin faa'iido wadaagaanan noqonayna sharcigu ma ogola oo maalan maxaa ka mid a wuxuu leeyahay duntan noo samee dunuu u dhiibay dun ayuu u dhiibay markaasuu leeyahy maro nooga samee duntan maro nooga samee marada markaad nooga samaysid waa iibinaa hadhow suuqaan geynaa faa'iidadana kala baran u qaybsanayna muxuu noqday marka caqdulqiraad oo galay wax aan ahayn lacag iyo waxaan ganacsiba ahayn galay waa dun la samaynayo maro la samaynayo oo qiraadkii galay ma ansaxayo wadaxni xindatin qamadiga shiididiisii oo kale kuma bannaana xindadaasoo yashtariihaa uu soo iibsanayo wuxuu leeya qamadiyaan soo iibsanaa qamadiga noo shiid adiga shiididda bis wax lacag ugu dhiibi maayo qamadiyaan soo iibinaa qamadiga noo shiid hadhowna faa'iida wadaagaan noqonayna faa'iida wadaag de wixii wax ganacsiya maba ahaba waxa qofkani uu samaynayo maxay tahay waa wax uu qamadygii shiiditaan uu samaynayo qamadiga shiiditaanka uu samaynayo wuxuu ka dhigaa isla biic mushtarkii qiraad qiraadu taa ka dhigay hanti uu gacanta u gelinayu leeya lacagtan ganacsi noogu samee ma dhihin qamadiga noo shiiduu leeyahy hadduu faa'iidadii ka soo baxana waan wadaagayna ma ansaxayso walaa calىa an yakuuna inuu ahaadana ma bannaana qiraadku heshiiska qiraadka ligayri اlmutacaaqidayn labada heshiiska wada galay gayrkood qof aan ahayn shay-un shay inuu ahaadana ma bannaana an yakuuna isimkeedii shay-un wuu noo soo socdaa walaa calaa an yakuuna inuu ahaadana ma bannaana ligayri اlmutacaaqidayni labadii heshiiska wada galay gayrkood shay-un shay inuu ahaado ma bannaana shaygaasoo min aribxi ee faa'iidada ka mid a waxyaalaha kale oo aan ansixin waxaa ka mid ah qofna wuxuu iska lahaa maal qofna wuxuu iska lahaa maskax iyo muruq uu watay faa'iidadu waa in labadooda ay khaas ku noqoto bes faa'iidada labadooda waa inay khaas ku noqoto leannu ninkana faa'iido wuxuu ku qaadanaa hantidii uu leeyahay kanina wuxuu faa'iidadii ku qaadanaa maskaxdii ganacsiga iyo muruqii lagu shaqaynayo ayuu iska leeyahay haddii laakiin nin saddexaad nin saddexaad haddii la yidhaho faa'iidaduu nala leeyahay ninkii saddexaad nin hantidiilena ma aha nin hantidii lagu aaminay oo qiraadkii heshiiskii lala saxiixdana ma aha caqdigaas wuxuu noqonaha caqdi baatiluu noqon ma ansaxayo walaa calaa an yakuuna ligayri lmutacaaqideyn labada heshiiska wada galay gayrkood shay-un shay inuu ahaadana ma ansaxayo ma bannaano shaygaasoo min aribxi ee faa'iidada ah oo faa'iidadii ka mid ah haddaan laakiin shardi lala gelinna shardi haddaan lala gelin maxaa baxay haddaan shardi lala gelin oo la yidhaaho war faa'iidadii soo baxda saasaan ku heshiinay faa'iidadii soo baxda hebel aan wax ka siino oo ixsaan ixsaan aan hebel wax ku siino hadday ixsaantaa waan ogola hadduu yidhaaho sharcigu ma diidana laakiin maxaa la diidaya wax lagu shardinayo oo laleeyahay heshiiskan ma gelayno ilaa faa'iidada nin saddexaad wax laga siiyo mooye taas baatil ma ansaxayso walaa budda waxaa laga maarmaan ah fii sixati اlqiraadi heshiiska ansixidiisii waxaa laga maarmaana qiraadka heshiiskiisa ansixidiisii min aliijaabi wاlqabuul iijaab iyo aqbal waa laga maarmaan bilafdi lafdiga dhawaqana in lagu aqbalo laguna iijaabo waa laga maarmaan heshiiska qiraadka waxaa shardi ah in la dhawaqo labada qofba inay hadlaan oo qofkan muxuu leeyahay caamaltuka waan kugula heshiiyey calaa haada almaal maalkan inaad ganacsi ku samayso ayaan kugula heshiiyey asna muxuu leeyahay qabiltu waan aqbal ama wuxuu leeyahay khudhu maalkan qaado watajir ganacsi noogu samee maalkan qaado ganacsi noogu samee asna wuxuu leeyahay qabiltu waa aqbal caqdiga sidaas in loogu dhawaaqo waa shardi wa idaa shurida haddii la shardiyo shardun shardi haddii la shardiyo shardigaasoo faasidun ee faasida oo diintu aysan ogolayn wadaalika ka shardi an yacmala inuu asagu shaqeeyo maaligii shardinteedoo kale fiihi fi lmaali maalka inuu maaligu ka shaqeeyo shardinteedii oo kale ow kaana ra'sulmaal ama ra'sulmaalkaba markii horeba lagu bilaabay uu noqdo cardan badeeco meeshii la rabay lacag kaasha in lagu bilaabo badala qiraadkii waa buray marka wastaxaqa alcaamilu kii shaqaynayana wuxuu xaq u yeelan ujrata almithli mahalka ujradiisii ayuu xaq u yeelan halkan wuxuu ka hadlay sheekhu shuruuddii aanu soo marnay haddii la khilaafo maxaa ka dhalanaya lawaasimta ka dhalanaysa maxay tahay haddii shuruuddii aanu soo sheegnay la khilaafo wa idaa shurida shardun faasid shardi faasida haddii la shardiyo wadaalika ka shardi an yacmala qofkii maaliga ahayoo hantida iska lahaa inuu shaqeeyo shardinteedii fiihi fi lmaali maalka inuu ka shaqeeyo ayaa la shardiyey badala qiraadka waa buri oo tii hore aan usoo qaadan wuxuu yidhi heshiiskan waa wada galan laakiin bishardi shaqada inaan mar walbaba aan kula qabanayo ebero qiraadkaasi qiraad baatila ow kaana ra'sulmaali ama ra'sulmaalka markii horeba lagu bilaabay cardanuu noqdo badeecod waa tii shuruudda maxaa ku jirtay waxa qofka gacanta koow loo gelinayo an yakuuna naqdan lacag caddiina waa inuu noqdo lacag caddiina ma noqone badeeca lagu bilaabay badala qiraadkaasi waa buray haddee miskiinkii biqiraadkii hadduu buray miskiinkii shaqaynayana oo wax faasida dhowr sano ka shaqaynaya see la yidhi miskiinkiina wastaxaqa alcaamilu ninkii shaqaynayana wuxuu xaq u yeelan ujrat almithl mahalka ujradiisu xaq u yeelan ujratulmithl maxaa loola jeedaa dadka shaqeeya quutulyoom inta ay ku shaqeeyaan ayaa loola jeedaa war ninkan oo kale magaalada maalintii meequ uga shaqeeyaa heshiisyadu lacalla hadday saxiix ahaan lahaayeen heshiis saxiixa lacalla hadduu jiri lahaa ninkan oo kale iyo shaqada uu hayo dabeecadeeda iyadoo lagu qiimeynayo meequu lagu shaqeeyaa shaqadan oo kale maalintii maalintii shaqadan waxaa lagu shaqeeyaa shan dollar intii bilowduu shaqaynayo loogu dhufanaa marka markaasaa leeya qaado ujratu mahalka ilaa intaas waxaad ka shaqaynaysay caqdi faasida oon jirin ujratulmathalaa lagu seen inta lagu shaqeeyo ay faa'iidadii meesha ka dhalatana wixii faasidka ahaa heshiiskii faasidka ahaa dee waxaanu nidhi waa buray qiraadkii ma ansaxayo ninkaana muruqiisi iyo dhididkiisi yaa la siinahaale faa'iidadiina ayaa yeelanaya ilaa intaasoo biloodaa la shaqaynayo faa'iida yani meeshii timide wa ribxu faa'iidada kulluhu kullu ribxi lilmaalikiya iskale faa'iidadoo dhanna waxaa yeelanaya ninkii lacagta iska lahaa marka taas waxay ka mid tahay masaa'ilka ka laasimaya waa min lawaasim alcaqdi alfaasid heshiis faasida haddii la galo waxaasaa ka dhalanaya waxa ka dhalan maxay yihiin kii shaqeeyey faa'iide ma yeelanayo dhididkiisii war shaqadan oo kale meeqaa lagu qabtaa loogu dhufana kii shaqeeyey faa'iidadii oo dhanna waxaa yeelanaya ninkii hantida iska lahaa hadii heshiisku faasid ahaa walaa yabiicu alcaamilu qofka shaqaalaha ahe lacagtan loo dhiibay ma gado shaygii uu iibinayo binasii'atin madal iyo muddo kuma gado kaash bis wax ku gadi kara walaa biqabnin keda iyo kedan iyo nusqaaminna wax kuma gado qabnigaasoo faaxishin foolxun walaa bigayri naqdilbaladi magaalada lacagta laga isticmaalo lacagtaa kayrkeedna kuma gado wayabiicu laakiin wuxuu ku gadi karaa bilcardi badeeco uu ku gadi karaa waa sidii wakiilka aan ku soo marnay wakiilka axkaamtan oo kale aan kusoo qaadanay qof loo wakiishay dukaanoo la yidhi dukaankan iisii iibi axkaamtii aan ku soo marnoo kale ayuu iska leeyahay qofka qiraadka lagula heshiiyey walaa yabiicu alcaamilu shaqaalaha qiraadka lagula heshiiyey ma gado binasii'atin madal iyo muddo wax kuma gado lacagtii la yidhi ganacsi ku soo samee inuu wax walba uu yidhaha muddo isaga iibiyo waa kugu yeelan dayni iska qaado bilheble iska keen maya sharcigu ma ogola xuquuq bini aadamu walaa biqabnin kedana wax kuma gado qabnigaasoo faaxishin foolxun qabni faaxish maxaa loola jeedaa wixii toban doolar suuqa ka joogay inuu dadkii ka siiyo lix doolar iyo shan doolar lama ogola iyadan wax faaxish wey qabni faaxishow walaa bigayri naqdilbaladi magaalada lacagta laga isticmaalo lacagtaa kayrkeedana waxba kuma gadi karo lacagaha sarifkooda la yaqaano oo magaalada sarifkoodu ay taqaano lacag aan hayn wax kuma iibin karo lama ogola iyadan wayabiicu laakiin wuxuu wax ku iibin karaa bilcardi badeeco lacag kaashana waa ku iibin karaa badeecana waa ku iibin karaa maalan sonkoruu soo dejiyey sonkor lacagtii ganacsigii sonkoruu ku soo iibiyey qofaa u yimid war loorkan sonkorta ah war iga sii laba loor oo qamadi ah aan ku siinaa loorka sonkorta isii waa ka siin karaa ribana noqon mayso ilaa isku jinsiga maahan shaqo iskuma lahan ribo noqon mayso marka badeeco waa ku iibin karaa kaashna waa ku iibin karaa taa lama diidanayo walahu wuxuu iska leeyahay shaksigii caamilkii shaqaalihii arraddu ayuu leeyahay celin bilcaybi shaygii uu soo iibiyey hadduu ceeb ku arko waa iska radin karaa ilaa isagaa hantidii loo dhiibtiyey ilaalinteedii iyo wixii aan munaasib ahayn waa inuu iska celiyo oo ceebaysan wey walaa yusaafiru lama safri karo caamilkii shaqaalihii bimaali lqiraadi beec mushtarka maalkiisii lama safri karo ilaa biidnin idan maahan qofkii hantida iska lahaa isagoon ka fasax qaadan maalkii meel kale safar ulama geli karo ooma dhihi karo dibaddan yani wax ka soo iibino ganacsiga dibaddan ku fiicane dibaddan wax ka soo dejinaaho waxbaan soo samayna maya waa inuu fasax weydiisto hantada iska lahaa walaa yunfiqu ma nafaqayn karo minhu min maali اlqiraadi maalkii beyc mushtarka xaggiisa calaa nafsihi naftiisa ugama nafaqayn karo laa xadaran xadar joogitaanna ugama nafaqayn karo walaa safaran safarna ugama nafaqayn karo waxaan kaloo loo ogolayn qofkii hantida yacni loo dhiibay oo lagu aaminay inuu hantidii iska cuno iska nafaqaysto biil biil inuu ka qaato iska nafaqaysto laa xadaran walaa safar cidana lama ogola liannahu waxaa weeye lianna mu'nata nafsihi calayhi waxa naftiisa ku baxaya qarashkiisa isagaa laga rabaa laakiin maalkan ma dul saarna maalkan xuquuq bini aadam wey id lahu nasiibu min arribxi faa'iidaduu nasiib ku leeyahay maxaa keenaya inuu hantidii cuno faa'iidadiiaba wax lagaa siiyey faa'iidadaada cun haddaad wax cunaysid fain sharadahaa min maali اlqiraad hadduu markii hore shardi kula galana uu yidhaha bishardi haddee waxa inaan ka qadaynayo maalulqiraadka faa'iidadaydii maya maalka asalka ra-sulmaalku bishardi inaan ka qadeeyo ka quraacdo ka casheeyo wixii safar iyo xadar anigu howlahayga aan ka fushado haddii markii hore uu shardi ka dhigana fasad alcaqd heshiiska dhana baadil noqonay heshiiska dhan ayaa baadil noqonay ninkan faa'iidaa loo cayinay haddaad wax cunayso faa'iidadaas ka cun faa'idaad leedahay laakiin nafsu maalilqiraad haddaad shardi xataa ka dhigtid heshiiska dhanaa baadil noqonay heshiiskii dhan ayaa wuxuu noqonaa baadil walaa yunfiqu ma nafaqayn karo minhu min maali اlqiraad calaa nafsihi naftiisa kuma nafaqayn karo laa xadaran xadarkii kuma nafaqayn karo walaa safaran safarkiina kuma nafaqayn karo wa calayhi shaksiga dushiisa waxaa ah cala alcaamil shaqaalihii dushiisa waxaa ah ficlu maa shay samayntiisii shaygaasoo yuctaadu loo caado leeyahay waxyaalaha shaqada shaqaaluhu ay qabtaan oo sida caadigaa ay u qabtaan shaqaaluhu isagana waa laga rabaa inuu qabto maxaa ka mid a shaqadaas wadaalika ka dayi thawbi marada laalaabideeda oo kale maradii la iibinayey inuu isku laalaabo wa nashrihi nashri thawbi maradii uu iibinayey fidinteedii qofku markuu yidhaha itus marada itus aan gudaheeda arkay inuu asagu fidiyo wa wasnu lkhafiif shaygii fududaa miisaamintiisii waxaan xamaali iyo u baahnayn inuu asagu gacantiisa ku miisaamo shaqadaasoo dhan isaga laga rabo waxyaalihii fudud oo shaqada dabeecaddeeduba ay keenayso oo dadka shaqaaluhu ay sameeyaan isagaa laga raba wa calayhi shaqaalaha dushiisa waxaa ah ninkii maalka loo dhiibay weeye ficlu maa shay samayntiisii shaygaasoo yuctaadu loo caado leeyahay wadaalika ka dayi thawbi marada laalaabideedii wa nashrihi nashri thawbi marada fidinteedii wa wasnu lkhafiif shay fudud miisaamintiisii waxyaalaha fudud oo hadda aan xamaali iyo waxaas u baahnayn inuu asagu miisaamo war marada itusoo ii fidi inuu asagu fidiyo hadhowna inuu isagu laalaabo oo hadhow meesha geliyo waxaas fudfudud isagaa laga rabaa shaqaalihii walaa yamliku shaqaaluhu ma milkin karo xisatahu nasiibkiisa ma milkin karo min arribxi faa'iidada xaggeeda nasiibka uu ka leeyahay ma milkin karo ilaa bilqismati wada qaybsi mahan wada qaybsi wax ku milkin karo masale waxaa jirta masأalaةu ظuhuur miyuu ku milkiyaa mise qismi ayuu ku milkiyaa yani maalan tusaale ahaan kun dolara qofkan loo dhiibay kun dolar markii loo dhiibay laba boqoloo faa'iidahu keenay lacagtii markuu xisaabay laba boqoloo faa'iide ah ayaa ka soo baxday faa'iidadii hadday soo baxday meesqa qaadan karaa maadaama ay soo baxday mise waxaa lala sugaa in la qaybsado war intanaa la arkay yacni ra-sulmaalkiina ila arag wixii ribaxana ila arago markaa kabacdi aan qaybsanno miyuu wax ku milkin karaa mise bimujarad uu arkayba faa'iidada milkigiisii hore ka geli bimujarad uu arkay maya wuxuu ku milkin karaa qisma in la xisaabtamo oo isaga maaligii ay xisaabtamaan oo ra-sulmaalkii waxa uu yahay la xisaabiyo faa'iidadii waxay tahay la xisaabiyo adigana intaasaad leedahay qaado la yidha ana intanaa xisaabtaas waa in la keeno waana bimujarad faa'iidadii ay soo baxday ammaana darri keeni inuu asagu iska milkiyo walaa yamliku ma milkin karo shaqaaluhu xisatahu nasiibkiisii ma milkin karo min arribxi faa'iidada xaggeedana uga nasiiba ma milkin karo ilaa bilqismati wada qaybsi mahani maalkii in la qaybsado markaa kabacdi duuna duhuuri ribxi faa'iidadaa soo ifbaxday kuma milkin karo faa'iidaa soo baxday waa iska milkin maya walikullin mid walba wuxuu xaq u leeyahay min almaaliki waalcaamil ninkii hantida iska lahaa iyo shaqaalihii mid walba wuxuu xaq u leeyahay faskuhu fasku caqdi liqiraadi heshiiskii qiraadka qof walba waa fasakhi karaa لأnه qirاadku muxuu ka mid yahay min alcuquud aljaa'iزaةi darafayn heshiisyada wuxuu ka mid yahay labada dhinacba ay ka bixi karaan kana wuu dhixi karaa war lacagtaada iga qabo aaba ka baxayba heshiiska kii hantida iska lahaana wuxuu dhihi karaa war hantidayda isii heshiiskii waa ka baxay wayanfasikhu wuu ku fasakhmaa caqdu lqiraadku heshiiska qiraadku bimowti axadihimaa labadii shaksi midkood dhimashadiisa ayuu ku fasakhmaa labadii qof oo heshiiska wada galay mid ka mida ayaa geeriyooday heshiiskii waa baaba-ay waa burburay waa fasakhmay ow junuunihi junuuni اlaxadi ama midkood waalidiisii ayuu ku fasakhmaa ow iqmaa'ihi iqmaa'i اlaxadi ama midkood suuxdimihiisii mirdaboolkiisii ayuu ku fasakhmaa waxyaalaha heshiiska qiraadku uu ku buro ama uu ku fasakhmo waxaa ka mid a labadoodii mid ka mid ahaa waashay mid ka mid ahaa geeriyooday mid ka mid ahaa miir daboolmay heshiiskii waa burburi haddii maalan mid uu dhinto yaa imanaya waaridkii qofkii yani dhaxalkiisa ahaa ninkii maalka iska lahaa ayaa dhintay xoolihiisiina ninuu ewel kula heshiiyey in ganacsi uu ugu sameeyo dadkii waratada ahaa waxay xaq u leeyihiin heshiiskii inay sii wadaan oo yidhahan war aabbaheen aad heshiis la gashay maalka adigaa gacanta ku hayay heshiisku sidii hanoo ahaado hadday rabaanna waxay dhihi karaan lacagteena nasiib lacaqdii wuu buray mar haddii maaragta yani qofkii heshiiska lala galay hadduu geeriyooday waratadii marka waxay xaq u leeyihiin inay heshiiskii wadaan iyo inay yidhaahaan waa ka laabanay intaba walqowlu hadalka qofka la rumaysanayo hadalkiisa laakiin la dhaarinayo qowlulcaamili shaqaalaha hadalkiisii wey fi ribxi faa'iidada qowlkiisana lagu aqbalayo wa cadamihi cadami ribxi faa'iida la-aantana qowlkiisa lagu aqbalayo waa shaqaalaha washiraa'i soo iibsiga qofka hadalkiisa lagu aqbalayo waa shaqaalaha linafsihi naftiisa uu wax u soo iibiyey wa fii qadri ra'sulmaali ra'sulmaalku qadarka uu la ekaana isagaa loo rumaynaa shaqaalaha wa fi talafi wa fii dacwa talaf talafka iyo baaba sheegashadiisa hadduu sheegtana isagaa loo rumayn waraddi wa fii dacwa raddi celinta sheegashadeedana isagaa loo rumayn maalkii qofkii iska lahayaan siiyey hadduu yidhaaho isagaa loo rumayn masaa'ilkaas oo dhanu khilaafaa yimid yaa loo rumayna khilaaf hadduu yimaado sheekhu wuxuu ku yidhi walqowlu hadalka la rumaysanayo qowlulcaamili shaqaalaha hadalkiisii wey fi ribxi faa'iidada uu ku qowlo ayaa lagu aqbali wa cadamihi cadami ribxi faa'iidada la-aantiisana waa lagu aqbali hadduu yidhaaho faa'iidan soo helnay isagaa laga yeeli faa'iidaan weynay oo maba faa'iidinba safaraan galay faa'iidana ma jirto isagaa laga aqbali kii kale hadduu ku inkirana war faa'iido waad soo heshayee beenaalaad tahayoo wixii adigaa qarsaday oo shan kun oo dollaroo faa'iida aad heshayoo warbixintaada waan hayaahe keen faa'iidadii iyo wax aan faa'iiday maba jirtaba isagaa la dhaarina mar walbaba shaqaalaha la dhaarina shaqaalaha waxaa leeyahay dhaaro wax faa'iidaa inaysan jirin adigu ku dhaaro hadduu dhaarto isagay rabbigii wa fii qadri ra'silma washiraa'i wa fi shiraa'i soo iibsigoo linafsihi naftiisa waxaan u soo iibsadana isagaa laga aqbali oo loo rimayna maalan hanti ayuu ku arkay ninkii hantida iska lahaa shaqaalihiyaa wuxuu ku arkay hanti boosas iyo isagoo iska iibsanayuu arkay war boosaskan maxay yihiin war booskan anaa iskaleo nafteyda usoo iibsaday xoolihii ganacsiga kuma jiro xoolihii ganacsiga shaqo kuma laha booskan anaa nafteyda usoo iibsaday hanti anigu aan leeyahay ayaan kusoo iibsaday iyo ma ahana booskan wuxuu ka mid yahay ganacsigii guud oo aan kuu dhiibay ayuu booskana ka mid yahay yaa loo rumaynaa shaqaalaha loo rumay ashiraa linafsi anaa waxaa nafteyda usoo iibsaday isagaa loo rumayna laakiin waa bacda alqasab waa dhaaraa la marsiin wa wa fii qadri ra'silmaali ra'sulmaalka qadarkiisana isagaa loo rumayna ra'sulmaalkii isku khilaafeen kii hantida lahaa wuxuu leeyahay toban kun oo dollaraan kuu dhiibay kanna wuxuu leeyahay shan kun ay ahayd waxaad ii dhiibtay toban maba dhammayn shaqaalaha laleeyahay dhaaro shaqaalihii ayaa laleeyahay ku dhaaro wa fi talafi wa fii dacwa talafi talafka sheegashadiisana shaqaalaha loo rumayn shaqaalihi wuxuu ihi maalkii waaba iga talfaday aafo anugu aan shaqo ku lahayn anoon talfin ayaa maalkii iga talfay dhaaro hadduu ku dhaarto waa loo rumay waraddi wa fii dacwa raddi celinta sheegashadeedana isagaa loo rumayn oo ninkii hantidiisii waaba siiyu yiri shilin iguma laha iyo maba isiinba xaggee isku aragna maba isiinba xaggee isku aragna iyo maalkiisii kulli waan siiyey dhaaraa la leeyahay waxaasoo dhan markii la dhaariyo asagaa xaq u leh in la rumaysto markii la dhaariyo kabacdi walow ikhtalafaa hadday isku khilaafaan shaqaalihii iyo ninkii hantida iska lahaa fi lmashruudi wixii la shardiyey lilcaamili shaqaalaha wixii loo shardiyey isku khilaafeen shaqaalaha wixii loo shardiyey intay la ekaayeen ayay isku khilaafeen taxaalafaa waa wada dhaaranayaan marka sidii masaladii khilaafkii sifatu lbeyc beyca sifadiisa hadday isku khilaafaan sidaanu ku soo qaadanay tanna waxay isku khilaafeen faa'iido wadaaggu wuxuu ahaa boqol kiiba konton boqol kiiba konton shaqaalihii aa dhahay boqol kiiba konton aan ku heshiiyo kii hantida iskalana wuxuu leeyahay boqol kiiba toban boqol kiiba toban dollar inaan ku siiyo aan ku heshiino kanna wuxuu leeyahy war faaidadu intaa waa ka badneed boqol kiiba bar ayaan ku heshiinay boqol kiiba konton taxaalafa ad haddiiba faa'iidadiiba laysugu soo dhaadhacay oo faa'iidadii laysku khilaafsan yahay kanna waa dhaaranaa mi kanna waa dhaaranaa markaas waa sidii masaladii sifatu lbeyc haddii laysku khilaafo aanu ku soo qaadanay weyo kanna wuxuu ku dhaaranaa waxa uu isagu sugayo saaxiibkiisu waxa uu sheegayana inuu been yahu ku dhaara wuxuu leeyahay shaqaalihii wallaahi faa'iido wadaageennu wuxuu ahaa boqol kiiba yacni konton ee inuusan ahayn boqol kiiba toban kanna sidoo kale kanna wuxuu leeyay ninka hantida iska ahaa faa'iidada aan kuu magacaabay wallaahi boqol kiiba toban u ahaa ee ma ahayn boqol kiiba konton nafyi iyo ihbaaday isku daraa mid walba mid walba waxbuu ogolaanaa waxna waa diidaa wuxuu asagu rabana oo yacni aaminsan yahana wuu ogolaanaa saaxiibkii kiisana waa diidi nafyi ihbaat haddii marka ay wada dhaartaan xalku muxuu noqonaa xalku wuxuu noqon hadday wada dhaartaan heshiiskii oo dhan waa la fasakha waa la burburina horta wax idinka dhexeeya ma lahana wax idinka dhexeey ninkan hantidiisa u celi ilaa hantidii layskuma khilaafsana qadarkii la ekayd qadarkii la ekayd layskuma khilaafsana ninkan hantidiisa u celi hantidiisa ninka markii loo celiyo ninkan ilaa ribixii waa laysku haystaahe ribixii faa'iide ma yeelan karee ilaa ribixii waa midda doodu ka taagan tahay boqol kiiba toban iyo boqol kiiba konton ninkan muxuu yeelanaa miskiinka walah wuxuu leeyahay ninkii caamilka ahaa ujratulmithl ujratulmithl uu yeelana ujratulmithl waa midii hadda aanu soo sharaxnay uleejada laga leeyahay war qofkan oo kale magaalada muxuu ku shaqeeyaa yoomiya qofkan shaqada dabeecadeeda markii loo fiiriyo yoomiya meequu ku shaqayn karaa qofkan yoomiya qofkan shan dollar ku shaqeeya imise u shaqaynayey biluu u shaqaynayay bishii ugu dhufta shantii dollar saasaa la leeyahay marka ujratu mathal uu yeelana laakiin ribixi ma yeelan leannu ribix waaba laysku haystaa caqdigiina waa la fasakhay allah subaa